wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu soo bandhigayay dhallinyarada ah baratay hal abuurka casriga ah ee beeraha munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya iyo jaamacadda jamhuuriya ayaa dhallinyaradu kusoo bandhigeen caqabadaha ka jira horumarinta beeraha iyo sida xal loogu heli karo sawdamir cusmaan agaasimaha waaxda maalgashiga iyo ganacsiga beeraha ee wasaaradda ayaa ugu horeyn ka hadashay madasha iyada oo ka warbixisay waxyaabihii ay soo bandhigeen ardayda aan arkaynaa oo aan ku raaxaysanaynaa oo aan daawanaynay dad aada u da-yar oo jiilka maxaa la dhahaayey fuujarka wadankan hogaamin doona ah oo runtii maxaanku iraadaya ku haminaya inay samaystaan ay keenaan xalal ay ka sameeyaan maaragtay ganacsiyo si dadkeena iyo bulshadeena wax loogu taro annaga ka wasaarad ahaan waxaa maalmahan ka shaqeynaynay iyo kawaax ahaan brograam sidaan oo kaleeta ah oo yara maaragtay ka ballaaran waxaa la yiraahdaa tartanka furan tartanka halabuurka furan ee maxay aheeday suuq uhelidda ama maxay aheeday access to market dhanka kalena qaar kamida mas-uuliyiintii kale ee ku sugnaa munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda ay bulshada u leedahay in la helo arday badan oo baratay beeraha iyo faa'iidadooda aidiyooyin badanaa lasoo bandhigaan i think in faceka ugu horreeyay hadda ee tahay oo keliya hadda la wada joogo in faceka ugu horreeyey ardaydii ugu yaraan idiyooyin projectyo create gareeyaan projectyada lasoo jeediyey dhammaantood haddii scaling loo sameeyo lasii horumarayeen waxaa ka arkaa inay fursado badan leeyihiin for sure qof walboo naga midaba u kala horeeyaan idiyooyinka sideedda oo lasoo jeediyay qaar waxaa arkaysaa dhehaysid labadan saddexda waxay u baahnaa lahayn rayda way haddii maalgelin iyo horumarin saxa ay helaan
tusaale u noqon kartaan barnaamijkan quruxda badan ee juhdiga lagu bixiyay ee labada bila socdo inuu guulaystay iyo inuusan guulaysan in aad adinku xaqiijisaan waxaan ku faraxsanahay inaad ka faa'idaystaan barnaamijkaas insha allahu tacaala walaalihiin iyo asxaabtiin iyo cid walba rabta inay ka faa'iidaysato la wadaaga
maxamuud maxamed maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka hadlay goobta isaga oo bogaadiyey ardayda baratay beeraha iyo shaqada wanaagsan ay ka hayaan sida wax looga qaban lahaa caqabadaha ku horgudban beeraleyda
maanta waa xushmad weyn noo ah sharaf noo ah jaamacadda jamhuuriya oo yan horey wasaaradda ugu ballameen in ardo badan loo tababaro ardadiina sida haddana loo sheegay kontonkii ugu horreeyey la tababaray kontonkii markaa haddana waxay ku shaqay lahaayeen la baray researchi sameeyey project proposal soo diyaariyey oo arda kasta wuxuu soo qabanaya soo diyaariyey ballanku maantana yahay in la kala xulo oo loo xulo dad maaragtay marka fiiriya yacni kuwa guulaystay oo projectigoodu ay tahay mid u qiimo leh in mujtamaca soomaaliyeed loo bandhigo
ardaydan soo bandhigay abuurka casriga ah ee beeraha ayaa muddo dhowr ah tababar ku aadan xirfadaha beeraha uga socday magaalada muqdisho waxaana haatan ay soo bandhigeen caqabadaha haysta beeraleyda soomaaliyeed iyo sida wax looga qaban karo